in doorashadii guddoonka aqalka sare oo soomaaliya jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee maanta halakan ay ka dhacday nin walba indhihiisu ku arkay ninkii meel fog kafogey ka fiirsanayey oo kala socday warbaahinta iyo qofkii goobjoog ahaaba aqalkan inta dadka aragtida gaaban ay ka eegayaanoo doorashada qofafka la dooranaya keliya maaha waa aqalkii federeeshinka soomaaliya weeye aqalkii dadka isu keeni lahaa xildhibaankii koowaad oo loo doortay guddoomiyaha aqalka waxa weye wuxuu ka soo jeedaa somalilan taa macnaheedu waxa weeye somalilan is in waa ku jirtaa weeye wixii ka dambeeyey waxba ku dari maayo laakiin xoogaa waa jiraa dib baan looga wada hadli